tirintii cutubka siddeedaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo ku yidhi haaruun la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markaad laambadaha shidid toddobada laambadood oo yaryar waa inay ka iftiimaan laambadda horteeda oo haaruunna sidaasuu yeelay oo wuxuu wada shiday laambadaheedii si ay uga iftiimaan laambadda horteeda sidii rabbigu muuse ku amray oo shuqulkii laambaddu wuxuu ahaa dahab la tumay tan iyo salkeeda ilaa ubaxeeda waxay wada ahayd dahab la tumay sidii rabbigu muuse u tusay ayuu laambaddii u sameeyey markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer laawi ka dhex soc reer banu israa'iil oo iyagu daahiri oo markaad daahirinaysid sidan iyaga ku samee dushooda waxaad ku rushaysaa biyaha daahirinta oo iyaguna timaha ha ka xireen jidhkooda oo dhan oo dharkoodana ha maydheen hana isdaahiriyeen oo markaas iyagu ha kaxaysteen dibi yar iyo qurbaankiisii haruurka oo ah bur saliid lagu daray oo dibi kale oo yarna waxaad u kaxaysaa qurbaan dembi oo reer laawi waa inaad hor taagtaa teendhada shirka oo waa inaad soo shirisaa dadka reer banu israa'iil oo dhan oo reer laawi waa inaad keentaa rabbiga hortiisa oo reer banu israa'iilna waa inay gacmaha saaraan reer laawi haaruunna waa inuu reer laawi rabbiga hortiisa ugu bixiyaa qurbaan la ruxruxo ahaan reer banu israa'iil daraaddood si ay u sameeyaan rabbiga howshiisa oo reer laawina waa inay gacmaha saaraan madaxa dibida oo mid waxaad u bixisaa qurbaan dembi ka kalena waxaad rabbiga ugu bixisaa qurbaan la gubo si aad reer laawi ugu kafaaro gudid oo reer laawi waa inaad haaruun iyo wiilashiisa soo hortaagtaa oo aad rabbiga ugu bixisaa qurbaan la ruxruxo ahaan oo waa inaad reer laawi sidaas uga socdaa reer banu israa'iil oo reer laawina ku wegay ahaan doonaan oo markaas dabadeedna reer laawi ha ogoleen inay ka adeegaan teendhada shirka oo waa inaad iyaga daahirisaa oo qurbaan la ruxruxo ahaan u bixisaa waayo iyaga dhammaantood ayaa la iiga soocay reer banu israa'iil intii laysiin lahaa intii maxal furta oo dhan kuwaasoo ah curadyada reer banu israa'iil oo dhan ayaa iyaga qaatay waayo dad iyo dunyaba curadyada reer banu israa'iil oo dhan anigaa iska leh waxaan iyaga quduus ka dhigtay maalintii aan wada laayay curadyadii dalka masar oo dhan oo waxaan qaatay reer laawi intii aan qaadan lahaa curadyada reer banu israa'iil oo dhan oo reer laawi ayaan reer banu israa'iil ka soocay oo hadiyad ahaan u siiyey haaruun iyo wiilashiisa inay reer banu israa'iil uga adeegaan teendhada shirka iyo inay reer banu israa'iil u kafaaro gudaan si aan balaayo ugu dhacin reer banu israa'iil markii reer banu israa'iil ay u soo dhowaadaan meesha quduuska ah oo muuse iyo haaruun iyo shirkii reer banu israa'iil oo dhammu sidaasay ku sameeyeen reer laawi wixii reer laawi ku saabsanaa ee uu rabbigu muuse ku amray oo dhan ayay reer banu israa'iil wada yeeleen oo reer laawina dembi way iska daahiriyeen oo dharkoodiina way maydheen markaasaa haaruun qurbaan la ruxruxo ahaan rabbiga hortiisa iyaga ugu bixiyey oo inuu iyaga daahiriyo aawadeed ayaa haaruun u kafaaro guday oo markaas dabadeed ayaa reer laawi gudaha u galeen inay teendhada shirka kaga adeegaan haaruun iyo wiilashiisii hortooda oo waxay reer laawi ku saabsanaa ee uu rabbiga muuse ku amray ayay ku sameeyeen markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi tanu waa waxaa reer laawi intii shan iyo labaatan sannadood jirta ama ka sii weyn ay leeyihiin inay sameeyaan iyagu ha galeen oo ha ka adeegeen howsha teennada shirka oo markii ay konton jir gaaraan waa inay ka joogsadaan howsha ka adeegiddeeda oo aanay mar dambe adeegin laakiinse walaalahoo teennada shirka ha kala adeegeen si ay amarka u hayaan laakiinse yaanan hawl dambe qaban sidaa waa inaad ka yeeshaan amarada ku saabsan reer laawi howshooda